halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
nabad dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo maanta aynu kusoo qaadanayno hooyo muddo ku dhow labaatan sano ka shaqaynaysay ama u shaqaynaysay qaab makaanik ah hooyadani waxay farsamaysaa baabuurta waxay iminka degan tahay magaalada gaarisa ee wadanka kenya waxay halkaasi ka furatay garaash lagu farsameeya baabuurta wariyaha redio ergo axmed toronto ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya falxada cali quteer oo da'deedu ay tahay soddon iyo afar sana jir waa gabarh ka shaqaysha shaqada makaanikada waxa ay shaqadan bilowday iyada oo jirta afar iyo toban sano qoyskeeda waxa uu ahaa xoolo dhaqato oo waxa ay ku dhalatay baadiyaha degmada baraadhe ee gobolka gado iyada oo siddeed sana jirta ayaa waxaa loo geeyey eedadeed xaliima quteer oo xilligaasi ku noolayd magaalada gaarisa iskuul lagu magacaabo jaribu primary school ayay ku dhammaysay waxbarashada dugsiga hoose dhexe waxa ay geerish lagu hagaajiyey baabuurta ay ku leedahay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya umaynan arkayn waalidkeed sida ay reediyo ergo u sheegtay markii ay shaqadan bilaabaysay falxada waxa ay haysataa laba gabdhood oo midda ugu weyne ay jirto laba iyo toban sano halka midda ugu yara ay tahay toban sano waxa ay ka faa'iidaysatay tababar dhinaca makaanignimada ah oo ay bixisay hay-adda kea international kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxaana xilligaasi tababarkan loo qaatay iyada iyo lix wiil oo iyana reer dhadhaab ahaa muddo sannad iyo bar ah oo tababarkan ay ku jirtay iyadu waxa ay shaqo ka heshay hay-addii tababarka siisay gabadhan oo aan weydiiyey sidaa ay ku ogaatay in shaqada noocan ah looga baahan yahay gabadh loo qaato ayaa ii sheegtay in shaqadan ay hay-addu soo dhejisay balse iyada ay u soo sheegtay gabadh saaxiibe ay ahaayeen sidaana ay shaqada ku codsatay shaqadan ayaa wax badan ka badashay nolosheeda iyo midda qoyskeeda maadaama qoyskeeda ay ahaayeen dad xoolo dhaqataa oo ku tiirsanaa xoolaha markaasi ay haysteen oo keliya farxada mushaharkeeda ugu horreeyey waxa uu ahaa sida ay redio ergo u sheegtay lacag dhan labaatan kun oo kenya shilina oo xilligaasi u dhigantay shan boqol oo doolar hay-adda keer waxa ay u shaqaynaysay lix sano sannadkii labadii kun iyo saddexdii ayay waxa ay ka furatay geerish ay iyadoo iska leedahay oo ku yaala magaalada dhadhaab kaasi oo ay baabuurta ku hagaajin jirtay kadib sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii lixaad ayay u wareegtay magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya xilligaasi oo maamulka gaarisa county ay ka codsadeen in gaarisa ay usoo wareegto si ay gacanta ugu qabato xarun farsamada gacanta ah oo maamulku ay magaaladaasi ay ka hirgelinayeen oo dhallinyarada loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa falxado la guddoonsiiyey bilad sharaf taasi oo uu guddoonsiiyey gafanaha gaarisa county nadiif jaamac aadan maadaama ay tahay gabadhii ugu horraysay ee ka shaqaysa shaqada makaanignimada waxaana farsamadan ay uga faa'iidaysay saddex gabdhood oo mid ay ilmaadeer yihiin oo hadda u shaqaysa hay-adda u n c r gabadhan ayaa waxaa inta badan ay ka shaqaysaa qaybta alxanka baabuurta waxaana dhaawac uu ka soo gaaray mid ka mida indhaha iyadoo isha qaybta gudaha uu kaga dhigay alxan sida ay u sheegeen dhakhaatiirta balse waxa ay ii sheegtay in ay wax ka aragto laakiin ay dareento xanuun mararka qaar shaqadan haweenka soomaalidu kuma badna dadku waa iila yaabaan oo waxa ay dhahaan maxaa gabadhan shaqadan ku kalifay runtii aad ayay iila yaabaan laakiinse anigu caadi ayaan isu arkaa oo shaqadayda waa aan qabsadaa sidaas waxaa tidhi falxado kuwaa wax aqal aqalla sameyn jecel kuwaa beriisii basbaaskariya kuwaa diyaarad wadaa kuwaa gaari wadaa soo ma garat waa gartee marka ani shaqada technicolka oo af soomaaliga farsamada lagu dhaho yaan iska jeclaa yaraanteeda marka shaqadana dadka maxay ka aaminsan yihiin moogta inay tahay shaqaa niman keli loogu talagalay balse wardaban baan lahaa inay sida dadka ay ka fahamsan yihiin inay noqoto haye iyona si ka duwan noqoto masamee wax iska caadi oo dadkao dhanbo maxay ahayd shaqo lasoo dejiyo oo training waxbarasha marka gabdhaa hortay tageen laba gabdhoodaa tageen oo reerdhaabna islana isku meelaan ka imaanay gabdhihi markii waxaa ku yar adkaatee safety la dhahaa jirtaayoo workshopka markaa joogto inaa xirato loo baahanyay haye
sidii safety bood oo kaleeto kabaha boodka ah overall oo amana hasku ha isku tolnaado masana hafkood ha ahaado sida dhakhtarinta oo kaleeto because waxa laga shaqeynayo bir iyo matoor iyo wax saas waay moogtii wax isku wareegaya marka hadaa caadi mare caadi aa la gasho wixii maxaa laga yaabaawo inuu motoorka wareeganayo furka ala gasho marada ee kugu duban mare oo safety inaa xirato oo waxba kaa qabsanaynin oo dab hadduu kugu soo buubo waxba ka dareemayno oo injin uu ku qabsan karin wax saas eh marka gabdhihii way jiideen inay xirtaan marka ani waxba ma arkin markaan imaado waan iska fikira hataa kaba ila agbaalo waay waqtiga ayad ahayd kabay diyaaradaa liigu dira berri oo kale imaanayso beri dambe oo kale imaanayso waan shaqada horaan ka gara waan gartay gabdhihii sidii bay kaga hareen miya gabdhihii sidii bay kaga tegeen waan gartay xilligan aad tababarka aad bilaabaysay hay-adee baa ku tababartay oo tababarkan aad ka heshay
hay-adda kea international kenya haa oo m s u qaybta m s u waan ka bartay oo ladhao mechanical service unit waan gartay meeqa qof baad ahaydeen meeqaasa gabdha ahaa gabar ani keliyaa ku jira wiilal maxaa isla baranee ilaa iyo wiilasha lix way dhanaayeen laakiin gabar hal nafaas u ahaa oo gabadha oo lagu fiirinaya inay gabdhaha baran karaan in kale ani aan bartay markaan saa u barta ani certificate baa lisiiyey haddana shaqaa hor liga siiyey falxada cali quteer oo shaqadan ka shaqaynaysay muddo gaadhaysa labaatan sano waxa ay ka gaadhay wax la taaban karo oo nolosheeda wax badan ayay ka bedeshay ti gaadhaysa saddex iyo toban milyan oo kenya shilin oo u dhiganta boqol iyo soddon kun oo dollar hantidaasi oo maanta isugu jirta laba guri oo ku kala yaala gaarisa iyo dhaab iyo laba gaari oo midu u yahay nooca langaruusalka halka ka kalena uu yahay gaari helekis ah horta shaqa adag ma laha adduunka wax adag ma laha wixii ayaa isku adkaysa moogiye wax kugu adag ma laha shaqana wixii shaqada marka tuulkeeda ahayd iyo wixii lagu qabanayo wax kugu adag ma jiro koos adi matoor dhabarka ma saaraysid moogta wax kasta tuulkiisaa lagu furi wax jainbalog laa jira matoor hadayta oo lagu qaadaayo erixan hadayta oo aad sameynay wax baal indhaha la gashtaa jira mashiimo lagu jaraa jira wixii oo dhan baa dhahaysad wax ku dhibaayo malaha oodna barata marka hore marka ani wallaahi si fiican aan u qabtaa shaqadeeda anaa weliba aad ugu faraxsan markaan qabanayo baabuurta dee isku cidlad maaha mid kastaba cidlad buu ku imaan karaa kuwa diyaabobka laga haysan karaa kuwa shidindhaheerka laga haysan karaa kuwa maybe break iyo waxsaa uu ku dhegany hadda si ku kastaba ciladii markaa sayka ku dhegan baa ka shaqeyn oo ka qaban waan gartay waxyaabaha ugu badan laakiin aad ka qabataan inta badan aad ka cila saartaan sida hadda body works oo kaleeto waan qabanaa oo gaariga boodiga laga hagaajinaayo ama dhabanta ahaat ama guudi ahaat adi gaariga boodigiisa oo wixii ku saabsan haye wixii yaryaroo break uu ku dhegan yaho kaleeto waan hagaajina wax kasta adi gaari wixii markaas uu ka cidlaysin waan ka hagaajina waan gartay biraha culus oo kale sidee baad yeeshaa marka adiga hadda shaqada aad ku jirto ani hadda keligayga workshopka garashka kama shaqeeyey maxaa jooga dadaan isla shaqeyna laakiin ani maxaa iska dhigay farsamadii iyo waxaan saana loo sameeyo iyo measurementigi cabirka iyo waxaan baa inta badan baa qabataa shal ahaan waay haa laakiin biraha waxaa jirtaa bahal fays la dhaho lagu xiro oo birba birta ka culus hadaa ku xirta kaa hayni waad ku goosani waad ku alxamani haddana markii meesha laga qaadaya qof unbaa kula qaban oo meel iska dhigay bahal kaloo chamberlog ladhaana u jira oo biraha lagu qaada isagana falxada oo aan weydiiyey maadaama shaqadani ay tahay shaqo xoog u baahan sida ay uga shaqayso xilliga ay xaamilada tahay ayaa reeriyow erga u sheegtay in wax badan ay qabsatay shaqo noocaan ah iyadoo oo umul ah kadibna intii ilmihii loo qaaday ay soo hagaajisay shaqadii markaasi looga baahnaa waxayna intaasi ay ku dartay in shaqadan ay si weyn ugu faraxsan tahay wax culaysana aysan dareemin balse laga yaabo maadaama haweenka soomaalidu ay shaqooyinka noocaana ay ku yaryihiin in dad badani ay isweydiiyaan maxay tahay gabadha geerishka ka shaqaynaysa ama maxaa ku kalifay inay shaqadani ay qabato waqtigaasaan aad u qaban jira oo iskaga dhimin jira waqtiga maxaa xasuusta horta dhadhaab aniga hagaajin jira alxami jira bahalka loo switching aan u aqaansiin oo gas weldin aan u naqaan anagana haye qaamaha dheerdheer marka ani keliya alxami jira saddexda xera iyo dhadhaab ani unba alxami jira hadda way garanayaan reedhaab iyo qaxootiga dadka jooga marka meel warshad markay dilaacdo haddaan xaamile waa liwadi jire haddaan umul oo markaa cunug cunug yan ahaasi cunuggaa lii qaadi jira meel baan seexsan jira waa hagaajin jira haddana waa lisoo galbin jire hadda maxaa xasuustaa anoo toddoba beri dhalan xagardheer lii qaado maalin warshada midnimo maxaad soo hagaajinaysay markaas waxaan soo hagaajinayay baalahanayta oo gaaska reebaan maarag qaboojiyayaasha ama sidii radiatorka oo alminiumka lagu alxamaayo kuwaasaan soo hagaajin jira marka marka wa xilli walba waan shaqeeyaa oo marnaba shaqadan noloshayda dhib kuma aha way wallah maalintii iigu iigu yaab badneed iiguna farxad badneed maxay ahayd maalin anigoo ilaa afar habeen meelahaas umul hadda umul hadda bilcaan soomaalida ilaa iyo toban ka maxaa ka yar wixii qof inuu istaagi jirin nin baa ii imaaday wuxuu dhaadeer oo kuu duceeyo gaari baa meel duur iiga jiro oo beesta iga sii daay break waxaa rabaa inaa ii soo baxdo waa ii elxan stitching waa u soo baxay waa waalx maya meeshuu iigu keena baybabkan yar ee breega ka dilaaca ee saliidda qaadaan guriga iigu keena marka waxaa la dhahay bilcaanta waa dhan yaa war shaanta uma waaye ka laqo ilaa gaaris u dirsadaa rabtee isagii waa ii imaadeen wuxuu dhahay yar waan kuu duceyn gaari waa meel duur iga yaaldaaye beebka inay elxantaan waa u soo baxay waa u elxamay alaabtaadan guriga kugu taalay miya haa meeshaan ka shaqaysanaya gurigeyga garishgeeda kumeelahay geerishka falxada cali quteer waxaa ka shaqeeya shaqaale gaadhaya ilaa lix shaqaale ah oo iyada la shaqeeya waxayna reediyo erga u sheegtay in shaqaalaha aynan mushahar joogtaa aysan qaadan oo ay ku shaqeeyaan si maalinla ah taasina ay ku xidhan tahay haddana qofka shaqada uu maalintaasi qabto taasi oo keenaysa in qofka uusan qaadanin mushahar go'an ama lacag go'an maalintii axmed cabdi maxamed axmed toronto redio ergo xeryaha qaxootiga dhadhaab
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada